والسلام على مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التصاؤب hamaansiga baabkiisii weeye dee abwaab kolay dhowr ahayd ama abwaab waxooga ahayd ay isku xigtay oo codaaska ama dee iyo hindhisada uu sheekhu raximahullahu tacaala umuurihii kuba soo aruuray inooguba soo ururiyey ayaa jirtay kollay waa tii cashar wax ka badan bay nagaba qaadatay baabkii ugu horreeyeyna waxaan soo aragnay inuu xadiid laba socday ah in waama tahaa'ubu fa inamaa huwa shay min ashaydaan iyo bal lafdigaa ilaahay uu nacayaa tahaa'ubka iyo laakiin axaadiidu cudaas bay ahayd baabkan waa adigu baab kooban waaba xadiid keliya xadiidkanna kolley maqsuudkiisa waan soo maray laakiin sheekhu raximah llahu tacaala haddana markuu dhowr baab oo kaloon shaqaba ku lahayn tahaa'ubka aynu aragno ayaa baab inoo iman doonaa baab إda tasaaba falyadac yadahu calىa fiihi dhowr xadiidna uu soo aroorin doonaa walaa waxaana dee yar tartiib ahaan aada usii munaasib ahayd iyadoo axaadiiaa si axaadiiii cudaaskuba isu raacday axaadiia tasaawubkuna ay israacdeen laakiin imaka xadiidkanun weeye umuuro kalaan gelayna adabtii un ku tacalluqsan dabadeed bu haddii la idhaha baabkaa keeni doonaa dee horena waan usoo aragnay kolkol waxyaala islaba lahaa intay abwaab abwaabo kale ay udhaxeeyaan ay kala raaceen oo kala yar durugsan oo waxaaba ka mid a xataa casharkan saaka baabka kan inoogu xigay ama baabka labaad noqon doona baabka saddexaad axaadiid kaleu leeya ama laba baab oo kaleu leeya saddex baab baabuu raaci doonaa laba kale markuu waxyaalo kale soo arooriyo sheekhu haddana dib ugu laabmi doonaa isagoo dee adugu bal dee waxyaalihii mawduucan guud ahaan tarjamooyin kale uba dhiganaya mawduucan guud ahaan haba noqoto oo ad muddo xaggaa tartiibta kolkol inay dee laga yar roonaa bal kolley waa sida daahirka bal tasaawubkii ayuu baabkiisii yahay kolleyna wuxuu yahay waan garanaynaa waa adabtiisii wax kaba mid ah oo wuxuu ihi imaamku raximah llahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusufa qoola akhbaranaa malikun عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب يا أبيه ولبا نسخة جرتا يا حديث ساس لغو وريو نسخة دا لغو وريانا ويجرتا صحيحة مسلم كباسوغان يا غير كيبا بخاري يعني صحيحة كلاكو سغنان به بل وددا ينصو مري وحولي rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa tasaa'aba axadukum axadkiin hadduu hamaansado falyakadim ha qariyo mastadaac inta uu karo manaa cudaaskii waata aan idhi dee oo shay maxmuuda weeye markaanu xanuun ahayn ama zukaam iyo waxaanu ahayn isaga naftiisa adab baan ku soo aragnay aan soo sheegnay oo inuu sawdkiisa hoos u dhigo sankiisiiyasta ama maradiisa ama gacantiisiiya saaro isagoo dee dadkaa la jooga jiray ama la fadhiya kaba dhowraya inay waxyaalo sankiisa ama afkiisa ka soo baxay ay gaadhaanba oo taa waynu soo maray dee xamdigii iyo wixii raacayena waynu soo maray xaggan tasaawubkuna isagu waa ka duwanyaho kolley wahsi iyo cadzi iyobuu tilmaamaya wahsiguna wuxuu keenayaa cibaadadii iyo daacadiiyo inaan loo nashaadon ama lagaba fadhiisto waata aan nidhi jaanibka marka leega wax shaydaan jecel yahay oo ama waxan uu ka dhashay ee calooshoo cunto laga buuxiyey iyo waxyaalaha caynkaasa shaydaanku dadkiiba u qurxinayo haddaba min ashaydaanna taas ama waa jecelyahay waata aynu soo marre imakana intuu karaya ha qariyo qarinta waxay noqonaysaa isagoon dee sawd la maqlayo haah iyo taas aanu laba iman taas waxaynu soo aragnay shaydaankaa kuba qoslayo markuu saa yidhaaho axaadiiseedna way noo dambaysaa insha allah axaadiisii jaanibkaas afkiisii bal inuu gacantaba saaro si aan afkan suuradiisan ee marka afka aada loo kala qaado oo kale waa shakligii iyo suuradii ruuxu way isbedelaysaa suuradaa shaydaan kuba ku farxayo ee uu kuba qoslayay noqonaysaa haddaba si taasna uga badbaado bal intuu qarin kara haba qariyo ama afku isku qabta ha noqoto ama isagoo afka uun ee gacantiisiiyo saa saaraba e laakiin xaaladaasun iyadoo dhawaaq dheeri ka soo baxo oo taas iyo iyadoo waxa weeyaan afkii uu kala qaado uunoo dee suuradaas isagoo makshuuf oo faydan oo suuradaas shaydaanku ama uu gelaya siday noo dambaysa ama uu kuba qoslaya bartaha iska ilaaliya wey macnaa adabtiibaa taasa macnuukaasuu noqon falyakadim waxa weeye ma sadaaca inta uu karayo wey de waxaanu karayn waxba dee taas laakiin dee umuurahaasba waa karaya baabun ama baabu bayaani man bal baabkii caddayntii weeye yaquulu ku qowlaya labayka cinda aljawaabi jawaab agteed macnaa waa lala hadlay ruux baa ayaa fulaan yidhi labayka buu yidhi jawaabtii buu taa kaba dhigay bal maxaa ku yimi wax dhibay leedahay taas mee dhibaata ma jirto oo ruuxii de bal maalan waa isagoo hoo yidhi oo kale un waa jawaab uun cinda aljawaab iyo marka cid u yeedhay uu isagii la hadlayo u jawaabayo labayka ciddii kuba dhawaaqday bartaas wixii kuba yimi iyo bartaas waxaa dee iyada ay tahay waana dee jawaaskeed iyo banaanideed baa markaa inoogu sugan wax maanici ma jire bartaas buu baabkeedii yahay xadaثna muسى بن iسmاعيiل qال xadaثna hmam عan qtاadة عan أنس عan mعaad qال أنه qاal bal kolley xadiidka sanadadiisa imaka cid cusub ma aragno maantana laba صxaabi baa xadiidka sanadkiisa ku wada sugan oo أنس بن malik xadiidkii waa warinaya wuxuu ka warinaya mعaad بن jabل ayuu ka warinaya waa laba صxaabi markaa mucaad ibnu jabal baa qaala annahu qaala yidhi kuntu waxaan ahaa radiifa nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay mid raaxilo ama daabo laba saaran baan ahaa dameer baabu laba fuushana dee rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kollay way soo noqnoqotay isagoo raaxilo ama daabo uu saaran yahay cid kale ay la fuusho oo ay kaba dambaysay radiifkuna waa ruuxan dee fadhiisanaya khalfa raakibkii wax fuushanaa gadaashiisa oo fankiisii aduu dee rasuulka ilaahay baan la saarnaa daabo weeye markaa kollayna shay iska jaa-isa weeye hadday daabadu taa karayso waayo haddii neefkan markaa ama dameer ha noqoto baqal haba noqoto faras iyo awr iyo wax laba mida lauu ruuxani uu fuushan yahay haddii ruux kale oo isagii laba fuulaa culays iyo dhib ay ku keenayso waa la iska daynayaa ee markay daabadu mudiiqo tahay karayse wax culays iyo wax dhib oo kale oo dee waxa weeyaan iyadii waxyeelayo oo ugaba imanaya aanay jirin dee rasuulka ilaahay in badan bay taas soo noqnoqotay dad kala duwanuu qaaday way jireenba bal culimmada qaarkood way ururiyeenba dadkii iyo magacyadii layna soo gaadhsiiyey ee ahayd rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu fuushan yahay inay laba fuuleen ridfigiisa inay noqdeen oo dee isagoo mid wax ka badan laakiin haba yaryaraadeen oo ciyaal yaryar haba ahaadeene raaxiladiisii kuba qaaday ama daabadiisii iyagoo saddexa laakiin laba waa yaryaryihiin oo ciyaal yaryaro u yimi oo ka hor yimi bartaasna rasuulka ilaahay way noogaba sugantahe bal waxaan leenahay addaabayda kanad mudiiqa arrinku jaa-is weeya hadday karayso haddii laakiin iyada culays iyo dhib ay ugaba imanayso taa waa laga ilaalin fa qaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay baan haddaba aan la fuushanaa raaxiladiisii xaggeeda damba aan saarna in markaasuu yidhi yaa mucaadu mucaadow qultu waxaan idhi labayka wa sacdayka waa tan jawaabtii weeye oo yaa mucaadu markuu yidhi jawaabtii uu u jawaabayo rasuulkii ilaahay wuxuu kaba dhigay tan buu ugu jawaabay labayka wa sacdayka bal labayka iyo sacdayka labaduba suuradan tasniyo ayay kuba yimaadeen tasniyadan ay ku yimaadeenna culimmadu waxay leeyihiin loogama jeedo tasniyo ee waa litakhiiri waalmubaalaqa sida farjic ilbasara karatayni oo kale laba gooruun loogama jeedin waatan yanqalib ilayka albasaru khaasian waa xasiir bal matalan bal ku celceli weeye taas n halkanayn haddaba labaykadana tasniyadan takhiir baa looga jeedaa badin baa looga jeedaa macnaa saas ay culimmada ugu fasiraan ijaabat ajabtuka ijaabatan bacda ijaaba waan ku hawa baan ku idhi ama waan kuu jawaabay ijaabo bacda ijaaba waa ijaabo mutakarira ah ama lafdiga sacdeeg horta keli looma isticmaalo waxay daba timaadaa ay socotaa labayka unbay raacdaa ee laakiin keli ahaanteed uun iyadoo yaa fulaan la yidhi sacdayka uu odhanayo ruuxu ma jirto waayo in keli ahaan iyada looma isticmaalina waxaa loo isticmaalaa waa bacda labaykay timi marka labayka unbay la macno tahay waa ijaabadii uun gaar looma isticmaalo labayka dabadeed bay timaadaayoo dee saacatu ijaabataka musaacadatan bacda musaacadaba ama iscaadan bacda iscaad iscaadka oo kale iyo dee markaa haweeney barooranaysa mid kale ay laba baroortay iyada uun doonaysa inay u gargaarto iyada musiibaba maba haysato taasoo kale iscaad way waa la odhan jiray bal dee axaadiida way kuwa timi iyadoo rasuulka ilaahay maalin kaga qaadayo dumar baycadii baycatu nisaa iyo suuratulmumtaxinaba kuba soo aroortay oo dumarkii uu kaba qaadayo uu yidhi waa inaydaan barooran ayay tidhi horta gabadh bay sheegaysay tidhi taas baa beri waqtigii hore ayay isan oo kale iigu garga ascadatiini waa see ka cabirta ujeeddadu way ila barooratay adna horta bal abaalkii baan celinayaayo markaasay tagtay soo noqotay haddana baycadii la timi mana markaasna waxba haystay taa kale bal markaa lafdigan waxay kol ku fasireen iscaadan bacda iscaad oo iscaadku waa caawin wax laysku caawiyo saa dee baroortii oo kale oo mid aanay musiiba haysan tii kale ay la baroorato oo kale dee saacad musaacadatan bacda musaacado saacada masarkeedna macnaha way kaba dhigaan laakiin tan laynu waxa weeyaan waa lafdi lafdi jawaabeed ah oo labayka u dabadeed yimaadeen labayka dabadeed yimaadeen laakiin gaar loo isticmaalin marka waa jawaabtii un uma qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi milahu hadalkaa alaaan saddex goor macnaa yaa mucaadu buu haddana ku celiyey mucaadna sidii un buu yihi labayka wasacdeyk haddana waa ku celiyey uma qaala wuxu uhi hal tadri kollay arrinkan rasuulka ilaahay ku celceliyey dee waxa weeye arrin weyn oo aada u weyn buu u sheegayey dee waxaanay ahayd bal soo jeedin uu isagii ku soo jeedinayo caqligiisi iyo fahamkiisi iyo dhegihiisii u wada furayo waxaan uu sheegayo ee waana kollay marka la eego asaaliibta marka dadka wuxusheegood iyo tarbiyada bal dee tarbiyadu xadiisadii umuur ay u ihtimaamaan weeyo ruuxu darsigii oo xataa u dhigayay arday inaanu iskaba bilaabine bal horta wax alla wixii uun uu xaggooda kusoo jeedin karo uu diyaarinayo waxaan uu u sheegayo ugu diyaariyo ama wuxuu tusay ha noqoto su-aal uu weydiiye haba noqoto su-aashaasi wax horoo ay soo dhaafeen ama wax dambeeyaba adugu bal waa waxa ay kaba cabiraan dee tamhiidka oo kale inuu laba yimaado si uu ujeeddadu ay tahay in waa ihaarat lintibaah weeye ruuxan baraarugsanidiisii ayaa la kicinayaayo wixii loo sheegayay baa si uu hagaag ugu qabto loo lagu baraarujinaya markaa isaaradaa wey waayo ruuxun haddii waxun loo sheego isagoo qalbigiisaba meel kale ku maqan yahay waxaa la arkaa inaanu xafidinba wixii ay dhaafaan laakiin arrinkan ma yaa mucaad buu yihi labayk diyaar buu yahay haddana waa ku celi haddana waa ku celi bal waxaa ka dambeeyey imaka diyaar buu hagaag ugu yahay markaasaa rasuulka ilaahay u sheego bal waxaan leenahay waana dee qayb rasuulka ilaahay asaaliibtii wuxuu sheegiisa dadka wuxuu sheegayey waxaan fahamsiinayay uu kuba soo jeedinayay waana umuur dee baan leenahay imakaba tarbiye ahaanba dee lagu dadaalo oo lagu baraarujiyana macalimiintu inay laba yimaadaan oo kale ay laba yimaadaan haddaba taas weeye uma qaala wuxuu ihi hal tadri ugu dambayn miyaad og tahay maa xaqullaahi cala alcibaadi xaqa ilaahay ee addoommaha korkooda ugu sugnaaday wuxuu yahay addoomihiisan korkiisa xaqa ilaahay kuba leeyahy qultu waxaa hi laa may qaala wuxuu ihi xaqullaahi cala alcibaad xaqa ilaahay u sugnaaday addoommaha korkooda ugu sugnaaday ee dee uu ku leeyahay waxa weeye uu isagu mutay iyagana laasimka kuwi an yacbuduuh inay caabudaan walaa yushirkuu bihi shayan waxba aanay ugu sharigi macnaha dee shay na shirki ah asal ahaan aanay waxba uguba sharig yeelin uma saara saacatan raaxiladii bay wada fuushan yihiin mudduu socday rasuulka ilaahi markuu intaa u sheego hagaag u xafido uu dabdiyey ayaa uu muddo markay socdeen buu faqaala yihi yaa mucaad mucaadow qultu waxaan labayka wasacdayk dhegihiisii waa u furan yihiin waxa uu sheegayo qalbigiisii iyo fahamkiisii waa usoo jeeda hadalkii buu haddana ku yihi jawaabtii labayka wasacdayk qaala hal tadri ma xaqu lcibaadi cala allahi caza wajala idaa facaluu dalik miyaad og tahay ma xaqulcibaadi addoomaha xaqoodu wuxuu yahay cala allahi ilaahay ay ku leeyihiin dee isagaa ugu tafadulay isagaa islaasimiyey waa xaqan idaa facaluu dalik hadday arrinkaas sameeyaan hadday ilaahay waxidaan ay caabudaan ina aanay cibaadadiisii ugu shariig yeelin oona cid ugu shariig yeelin waxa ay yeelanayaanee ilaahay isu laasimiyey ee ugu tafadulay taasi miyaad garanaysaa dee kolley halkana tii horeba wuxuu lilaayo de inay waxaa rasuulka ilaahay u sheegayo war uma hayo tanna ma oga waa cilmi u kordhinayo kaa inagana layna soo gaadhsiiyey marka wuxuu idhi anlaa yucadibahum xaqaasi waxa weeye dee kol hadduu ruuxu muwaxidnimo ilaahay uu caabudo aanu aslahaanba u shariig yeelin sidaasna uu ku dhinto inaanu cadaabin weeye hadduu dee waxa weeyaan macsiyo iyo xumaan kaloo u raacday iyadoo dee cibaadadaas iyo tawxiidkaas iyo shirki la-aantaasi ay jirtay ay jirto oo uu ka toobad keenay iyada taasna dee ataa min adembi kama laa dembe lah haddii aanu ka toobadkeenin saa ku dhintay laakiin muwaxidnimo uu ku dhintayna dee kolley cadaab daa'ima ilaahay ma cadaabayo cadaab daa'ima ee taxta almashi uu ku sugan yaho ama uu ka wada dhaafa tawxiidkiisaas iyo muwaxidnimada iyo iimaankaasuu kaga dhaafi oo marka horeba cadaab ismaba arkayaan ama haddii dee cadaab uu galo litadhiir muddo marka uu ku jiro waa laga soo saariyo dee bal markaas inaanu cadaabin baa xaqooduna uu yahay addoommaha marka haddii ilaahay iyaguna ay xaqa ilaahay gutaan maxalushaahidku waxa weeye maka halkan xadiidku waa xadiid bukhaari iyo muslimba ay wariyeene arkan ah jawaabtan mucaadiya labeyk oo ruux hadduu ruux u dhawaaqay oo ama haba xurmaynayo waalidkii haba ahaado ama cid kaloo xaq kuba leo markuu fulaan uu yidhaaho labeyka uu yidhaaho wax ba'si oo ku sugani ma jirto taas bay noqonaysaa waa shay bannaan baabu qiyaami rajuli liakhiihi kiciddii ninkuu u kacayay walaalkii baabkii weeye macnaha walaalkii oo u yimi u soo galay kiciddii uu kacayay bal wixii kuba yimi kale waa baabbaa imaka halkan axaadiidna uu inoogu soo aroori doonaa sheekhu raximah llahu tacaala dhowr ah ayaa te waa baab dheer buu noqon waxaa ku xigaya baabu qiyaami rajuli lirajuli lqaacidi waa nin fadhiya istaaggiili uu dul taagnaanayay isagii waa fadhiyaa kiciddii uu isaga uba kacayay baa taasuu dhigan doonaa abwaab kala duwan baa marka haddana raaci doonta oo bal maalan uu raacin doonaa baab buu dhigan doonaa haddana laakiin ay abwaaba udhaxaysa cashara ay isaga dhaxaynayaan baabu man kariha an yaqcuda wayaquuma lahu nnaas xadiidka markaa inoo dambeeyo laarkaka casharka berri aan ka bilaabayno markaa soo celin doonaa ruuxii karahay in isagu uu fadhiisto dadkuna ay taagni isagii waa fadhiyaa oo dee ama tacdiim daraaddeed saa madaxdiiya dadkii way dul taagnaanayaan oo la dul taagnaanayaa oo kale baabkaasuu dhigan doonaa haddana abwaab buu wadi doonaa markuu abwaab wado oo musaafaxa iyo waxyaalo kaliya ay jiraan ayuu mucaanaqadii iyo ayuu haddana baab soo dhigan doonaa marka hadda abwaab baabu qiyaami rajuli lirajuli tacdiiman marka waa abwaabo saasoo kale mawduuca kicidda laysu kaco uun ku tacalluqsan marka laysu wadageeyana barhkood ay isqaydayaan oo kolleyba taraajimtan uu keenay barhkood bay idlaaqooda qeyd aan uga qaadan karnaa marka dee aadna malaa waxa u ansabsanayd iyadoy meel inoogu urursan yihiin si atraaftii masaladana laysla eego wixii layskuma qaydayna laysku qayday laakiin si aan sheegayo labadaa baab ee dambe iyo imaka baabkeena inoo horeeya waxyaalaha u dhaxayn doono abwaab kale oo aan calaaqala lahayn markaas saa daraaddeed walow masaladuna meelo qaarkood ee arrin weyn oo ama culimmada kalaamkeeda uu jiray axaadiista qaarkoodna dee diidma ay diidayaan taasba kiciddii ay kuba sugnayd kuwa qaarkoodna jawaasku ay kuba sugnayd bal markaa masalada mala adraafteeda iyadoo laysla eegaa way roon tahay imaam waxa weeyaan imaamu nawowi radia allahu tacaala canhu waardaahuna juz buu leeyahay uu la madbaceeyey oo alqiyaam liahli lfadl dadka ahlufadliga kiciddii loo kacayay taas bal axaadiida qaar buu ku soo arooriyey waxyaalo qaarkoodu waa kaba jawaabay waa juz madbuuca imaam isaguna ibnulxaaj la yidhaho kitaab almadkhal la yidhaha leh waa kitaab imika afar juz ay kuga madbaceeyeen markii horena mala wax ka duwan lagu madbaceeyey waxyaalo badan oo umuuraha uu kuba tirinayay bidcooyinka iyo taas iyo ayuu ku ururiyaayo oo uu leeyahy waxyaalo uu dee ay tay in lagaba dheeraado dee jawaani badan buu isagu maha baab gaare laakiin umuuro uu tag ku tirinayo inaanay habboonayn oo dee qiyaamkan iyaguu soo geliyaa dee kolley beec baa ku jiray oo in waxyaalo kaleoo salaad baa ku jira sabab waxyaalo kala duwane almadkhal walow dee isagoo umuuraha caynkaasa wada inkiraya ay jirto jaanib kale markuu dee bal maalan kitaabkii sama axaadiis mawduuca ay meelo qaarkood dhacday barhkood male bal ay dhacday waxyaalo dee kollay aan roonayn oo istiqaasooyin xataa maqbuuriin iyo waxyaalo qaarkood isaga naftiisa ay kaba dhacday laakiin waa umuura marka wuxuu tatabucay juska imaam nawowioo dee meelihii uu kaba hadlayay waxyaalihii imaam nawowi dadiishaday uu kaba daba tegayo isagoo isagu dee qiyaamkan buu diidanaabe meelaha caynkaasa dee ama ictiraad ahaan wey waa juska ama wax kaloo ictiraad oo kale bal markaa insha allahu tacaala casharkan waan wadaynaa axaadiistan ama inoo horeysaan wadaynaa xadiidka casharka ka dambeeya ayaan labada baabna soo qaadanaa wixii kuba sugnaayo aan masalada adraafteeda yar eegi doona maha saaka laakiin ma eegayno bal waxaan leynay de waa masaladaasoo khaasatan jaanib markay noqoto ruux debad ka yimi safar kaba yimi oo dee ano taas loo kacayo oo kaleo rasuulka ilaahi ay kaba dhacday taas bal waa arrin bal maalan iyada waa taas ruux arrin dee marka hore usoo cusboonaatay sida nicmo u cusboonaato oo kale iyo ama dhib isaga iyo waa kuba dhacdo oo kale ta ama tacziyeynteeda ama tahniyeynteeda loo kacayo oo kale bal taasna iyadna baab kale noqon oo kale in ruuxii dee isagu bal maalan tacdiimkiisa ama madax ama kolkol taas oo waxyaalo qaarkood kicidii ama isagoo fadhiya waxa weeyaan dee la taagnaanayo korkiisa u la taagnaanayay oo kale ama dee isagii taa doonaya bal ruuxii ukici waayo laga yaabaa inay waxyaalo dee laba qoonsad oo kale bal umuurhaasna baab kaley noqonaysaa bal marka waxa weeyaan waa umuuro in kolley u yar bahan haddaynan wax kalaba eegin dee yar nusuustii iyo jaanibkaas iyo bal culimadu waxyaalahay ku kala xambaareen iyo maxaa la isku qaydi karaa maxaa aan odhan karnaa dhibaata ma jirto ama waa fiican yahay iyo maxaa la odhan karaa waa karuha ama dee ma habboonaba in la odhan karaa ama dee kolkol shaksiga naftiisa jecel in loo kaco oo kale dee wuxuu geeni karaaba dee xurmo xad xaddeed buu gaari karaa bal umuurahaas insha allahu tacaala casharkan ka dambeeya ayaan xadiidkii walow laba xadiid laba baab oo kale oo mala ay roonayd meel keliya ina abwaabta isu keen raacdo ay dambayso si aan sheegayo waa inaha dee abwaabta uu halkan kusoo aroori doonay laakiin dee isku casharaanay inoo noqonayn imaka bal waa ninku kicitaankiisii walaalkii ukacay sheekun eeg waa sidaa saxiixiisaba waa yeelaa kolkol masaladu haddii aanay khilaaf iyo waxyaalo ku jirin ay caddahay xukumka waa jazmiya waliba xaggaha kuma badnaata waayo taraajimtiisu waata la idhaha fiqulbukhaariyi fii taraajimihi kitaabkaas in waa imaam isagu mujtahida oo aimadan xadiidka marka la eego dee isagiiyo abu daa-uud baa la yidhaha xaddii ijtihaadkan dee raggan kale waaweyn ee fuqahada ijtihaadkooda oo kale ayay gaadhsaneen ragga kale walow dee ay ragga aimada waaweyn ay ahaayeen ikhtiyaaraadkoodna ay leeyihiin waxay idhahaan dee kolley raggaas masaaftaas iyo meeshaas sare waa isagii abu daauud bay lixda kaba soo qaadaan kuwa kale daba markaa fiqigiisuna wuxuu kuba sugan yahay taraajimtiisa taas baa keentay kitaabka kale in rag kala duwan iyo kutubda imaka majmuuca ay ka madbacaysan tahay ay dhigeen oo ay kagaba hadleen waa markaas waxaa asaaliibtiisa kaba mida masaladii haddii ay kolkol khilaaf iyo waxyaalo jiraan kol istifaam suuradiibu usoo dhigtaa suura istifaam kolna san oo kale buu idaaqa qiyaamu rajuli liakhiih dee jaa-ise xukumkeedii ma cadda kicidii un buu yidhi xukumkii muu jasmin dhinac oo kale waana umuuro uu eego markaa markay masaladu dee waxyaalo jira ay jiraan aanu markaa halkaa kuba jasminahaynoo maaha arin ictibaadoo uu iska dhigtay un maaha ee waxa weeyaan waa arrimo kolley kolkolla markay masaladu caddahay ama taas oo kale ama xukunkeeda iyo daliilkeeda cad yahay waa jasmiya isagaa dee jasmiya kolla xataa istifhaam buu soo dhiganaya man qaala kada iyo waxyaalo iyo buu soo dhigtaa bal waxaan leenahay imaka halkan xukumkii ma majaa-is baa mise maaha wuxuu inoo soo aroorin doonaa kicid laysu kacay axaadiid keentay inay daddad u kaceen taas buu inoo soo aroorin doonaa marka jawaaskii guud aan kaba qaadina laakiin dee iyada adraaf masaladu yeelanayso bal abwaabta uu istabadhigeliyeyba waxay ka dhigan tahay wuu isku qaydayaa tan wuxuu kuba sheegay halkaa qayd kale ugu soo kordhinaya taaba weyn wuxu uhi markaa imaamku raximah llahu tacaala xadaثana cabd llahi bnu صaalixin qaala xadaثana laythu qaala xadaanii cuqayl maadiya goor markuu iisoo noqday kitaabkayga waa qaladadiisun caqiilun buu ii dhigtaa xadaanii cuqaylun can ibni shihaabin de horeynuu soo maray qaala أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال ابن شهاب baa wuxuu leeyahay imaamkaas waxa ii waramay cabdالرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك waa صحaabigii كعب بن مالك شاacر رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم baa u awowa laakiin waa nin taaبici oo caalim oo kunyadiisa abوالخaطاab la idhah reer madiine ahaa isaga dabaqadii ka horeysay marka la eegay ibnu shihaaba waa taabici dhexe yuu kaba warramaya isaguna ana cabdاllahi bna kacbin waa aabihii cabdiraxmaan aabihii weeye waa cabdillaahi bnu kacbin waa nin isaguna hiqa ah waxaa laba yidhaahaa waktigii rasuulka ilaahay buu dhashay oo ru'yuu leeyahay waa la yidhaahaaba waana nin hiqaan leenay kollay labadoodabana bukhaari iyo muslimna waxbay ka wariyeen abu da-uud iyo nasaa-ina waxbay ka wariyeen aabbuhuna inanka wuxuu la dheeriyey kitaabka ibnu maaja oo uu isaguna riwaayo ku leeyahay laakiin aanay inanku riwaayo kuba lahayne waa dadka dee hiqaada kollayna qoyskan khaasatan nimanka ilmo kacab waa dee wada hiqaad baa la yidhaha nin daciifa laguma ogeen ana cabdallaahi ibna kacbin wa kaana wuxuu ahaa qaa'ida kacbin kacab ninka haga ayuu ahaa min banihi inamadiisa xaggood xiina camya markuu indhabeelay kacb bnu malik uu indhabeelay waa waqtiyadii dambe cumrigiisa uu weynaaday markaa waxaa gacanta hayn jiray waxaa hagi jiray cabdullahi bnu kacbin macnaha waa nin markaa dadkii kale ee carruurtiisa ahaa ama inamadiisa uga mulaasamo badnaa isagaaba dee hagi jiray oo hay wadi jiray haddaba ninkaas baa wuxuu uhi qaala samictu kacba bna malikin baan maqlay kacb bnu malik oo aabihiia yuxadiu xaalu waramayo oo waxa weeye in waa warramaya xadiidkan sanadkiisu bukhaari iyo marka la eego rasuulka ilaahay arrinta inoogaba soo noqon doonay dee toddoba ayay u dhaxaynaya waa asaanidiisii naasilkayd mid kaba mida walow dee wax ka badan ay jiraan yuxadiu xaal uu waramayo xadiida warkiisii xiina takhallafa markuu ka hadhay can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay can qaswati tabuuka duulimaadkii tabuuka ee fataaba allahu calayhi ilaahay ka tooba aqbalay xadiid marka la eega axaadiidtan dhaadheer ee kutubta axaadiidta inooguba sugan ama kuwooda ugu dhaadheer kaba mid ah waa xadiidkii towbadii kacb bnu malik iyo labadiisii saaxib ee markii hore intaan towbadoodu soo degina rasuulka ilaahay dee intay ka hadheen dagaalkii tabuuka cudurdaar la-aan ay ugaba hadheen rasuulka ilaahayna ay runtii un ay uba sheegeen oo sidii munaafiqiintu ay beenta ugu sheegeen aanay been uguba sheegin dadka uu diiday in lalaba hadlo kontan habeenna xaaladaas ay dadkii cid la hadlaysaa aanay jirin qoyskoodna xataa aanay laba hadlayn ugu dambaynna uu dumarkoodna yidhi yaanay u dhowaaninbe kacab oo kale isaguu fasaxay haweenaydi wuxuuhi reerkiinii iska joog ilaa inta arrintani geesuma dhacayso oo low ragga kale barhkood dumarku ay dee way iska ilaalinayeen oo may la kulmaynen laakiin ay u shaqaynayeen rag ka yar dad oo da' waaweynaa bal xadiidkaa dheer weeye xadiidkii sheekhu raximah llahu tacaala waa arrintiisii dee waana shay bannaan xadiidka oo in ka mida intii aad u baahnayd lasoo qaato shardigu waxa weeye ruuxan dee taa la imanaya ruuxa aqoonle waa inuu yahay qadarkan lasoo qaatayna qadar iska munfasila oo xadiidka intiisii kale dee si guud wuu iskuba xidhnaayeen laakiin xaggii macnaa iyo waxyaalahaas irtibaad dee aan isku xidhan yihiin oo marka intan marka lasoo gooyo macnii uu aan lababa fahmayn ama nuqsaani kuba imanaysa inaan noqon taasba weeyaano marka waa xadiidkii dheeraa ee bukhaari iyo muslim iyo aimada kaleba ay wariyeen imaam nawina raximah llahu tacaala kitaabkiisan aad u qiimaha badan riyaadu saalixiin bilowyadiisa waa kitaabu tawba uu kuga soo arooriyey kii weeye waa intii markaa baabkeenna ka khusaynaysay kacidda intii ka khusaynaysay weeye wey ayuu soo qaatay bukhaari marka wuxuu yihi hadalkii waa tane imaka yuxadiu xadiiahu kalaamkii m iska kacb bn maaliki waa kan waadana waa ogeysiiyey rasuulullahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay bitowbat illaahi towbadii ilaahay calayna naga tooba aqbalay dadkii buu ogeysiiyey xiina sallaa markuu tukaday salaata alfajri salaadii isbax macnaa habeenka gelinkiisii dambe ayay aayaadkii suuratu towba ee towbadan ay kuba sugnayd ay soo degeen isagoo gurigii umu salama rasuulka ilaahay jooga iyadoo aad bay kacab iyo arrintiisan ugana xumayd una ihtimaamaysay rasuulka ilaahay markuu ku yidhi waa laga aqbalay kacab iyo asxaabtiisii bay tiri cid mau diraa mau bishaareeyaa doormay waa habeengelinkiisa dambe dadka hurdada idiin diidi oo dee dib uma seexanaysaan iska dayo markaas salaadii subax ayuu dadkii ogeysiiyey markaasaa dee dadkii si ay dadkan muslimiinta ee saddexa walaalahood ahaa amarkii rasuulka ilaahay amray inaanay laba hadlinay hadalkoodii iyo xidhiirhkoodii u gooyeen iyagoo tan kuba farxay xaggoodii u kala yaaceen si ay uguba bishaaraynayaan oo isaga naftiisa nin baa buur fuulay oo yidhi ya kacbu bnu malikin abshir ninna faras buu soo kaxaystay oo markaasu u yimi sawdkaa uga horreeyay oo bishaaradu ka hor maqlay isagoo aad u rafaadsan oo aqal korkii saa u fadhiya salaad subaxna tukadee masjidkii iskaba halkaasuu ku tukaday haddaba markaasu rasuulka ilaahi baa salaadii subax ayuu dadkii yidhi waa laga aqbalay kacab bn malik iyo labadiisa saaxib towbadii aayaddkii towbadaa soo degay laqad taaba allahu cala nabi fatalaqaani markii uu isagu dharkii dhar buu ninkii hore dhawaaqiisa uu maqlay markuu dib usoo gaadhay ee uguba yimi intuu salcibuu markii hore fuulay ayuu dharkiisii siiyey u haystay markaa walow xoolo lahaa laakiin dhar baanu malaarkaa u diyaaraan jirin dhar kaleu caariye usoo qaatay oo markaasuu xaggii masjidkii rasuulka ilaahi usoo kacay waa dariiqii haddaba markaa fatalaqaanii way ila kulmeen oo annaasu dadkii fawjan fawjan koox koox bay igula kulmayeen yuhan-uunani iyagoo igu taaniyadaynaya bitawbati towbadan ilaahay naga toobo aqbalay ay igu taaniyadaynayeen ni nicmadaa weyn ayaa isaga u cusboonaatay waaba ka yidhi maalintii islaamka dabadeed waa maalintii dee isaga uu ugu farax badnaaba uu arkayana nicmatii ugu weyneyd ilaahay inugu nicmeeye yaquuluuna iyagoo ku qowlaya litahnika macnaha ku farax gelisa weeye waa bogaadin ay ku bogaadinayaan oo liyufrixka wey towbatullaahi calayka towbada ilaahay ka taa aqbalay taas waa bogaadin iyo tahniyadayn ha ku farax geliso towbada ilaahay ka towba aqbalay waan socday buu leeyahy taa waa socdaa dadkan uu la kulmaya dad fadhfadhiya maayo waa dadkaa dee uu la kulmayo xataa dakaltu lmasjida masjidkii soo galayna rasuulka ilahi u xaggiisii kuba soo socda faida birasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam xawlahu naas wuxun baaban arkay oon la soo kulmay idaadu waa tii fujaa'iyada ahayd wuxun baaba igu soo kediyey si kada ah dee u ishii uguba dhuftay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh hareerihiisa ay dadku yihiin faqaama waa halkan maxalushaahidku faqaama waxa kacay ilaya waa tahni ahaan uu kacay rasuulka ilaahay fadhiisan muu odhan waa kan ninkii soo galay buu u kacay ilaya xaggayga dalxatu bnu cubaydillaahi dalxa ii kacay yuharwilu xaal weliba degdegayo wuxuu kaga hortegayaa kaninkii waa istiqbaal maha muu sugin intuu xalqadii soo gaadhayo rasuulka ilaahi uu salaamayo markaa intuu isagoo taagan uu salaamay tahniyadeeye waabu cararay oo ka hortegay isagii kaninkii isagoo degdegaya xataa saafaxanii ilaa uu gacan qaaday wahana'anii uu itahniyadeeyey maxalu shaahidkuna waa kan saxaabigan baa weliba nicma u cusboonaatay may hayn may kala maqnayn ee laakiin arrintan weynee nicmadana u cusboonaatay oo ah towbadan ilaahay ka tooba aqbalay isagoo isna aada ugu faraxsan dalxa ayuu u kacay oo u tahniyadaynayay wallaahi baan ku dhaartay bu ihi maa qaama ma kicin ilaya xaggayga rajulun min almuhaajiriina waayo de waa la fadhiyey mala ansaari u kacday san dee cibaarada kaba cabiray kayruhu axad muhaajiriinta ka mida oon isaga ahayn ima kicin walaa ansaar lidalxata waa abaal dalxa igu leeyey buu leeyahy arrintaas anugu dalxa uma iloobayo waa u xusuusnaan jiray ee mawadadaa iyo kalgacaylka aad iyo aad u weyne uu muujiyey bal maxalu shaahidka maxaan haynaa dalxa waa kacay oo kacab bin maalik buu kacay arrinka maanta cusubna waa dee nicmadan weyne isaga ilaahay ugu nicmeeyey oo ah inuu ka tooba aqbalay isagoo ku tahniyadaynaya bal markaa ruuxii nicma ay u cusboonaatay ama tacsiye oo kale musiiba ay kuba dhacday iyadoo ruuxu u kaco isagoo ama tacsiya ama tahniyadaynaya xadiidku daliil buu u yahay bal intaa wax ka badan yaynaan dee kol haddii waxyaalo kale jireen intaa kuba xambaarin be imaam nawina kolley juska waa ku soo arooriyey isagoo qiyaamkan in waxa weeye u daliishanaya ina xaajina ama ibnulxaajna ictiraadkiisa wuxuu arrintani may waa arrin khaasa ayaa ictiraadkiisa iyo bushintiisa ayda xadaثna mحamed بn carcaraةa qala xadaثna شhucbaة can sacd bn ibrahima can abi umamata bn sal bn xunayfi can abi saciidi اlkhudriyi ana الnaasa nazluu bal xagga sanadka mحamed ibn carcarata mحamed ibn carcarata ibn اlbirindi ayaa laydhaha waa nin reer basra waa nin hiqaa waana nin marka la eego dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyey kuwoodii waliba sii yaryara kaba mida bukhaari iyo muslim iyo abu da-uud baana wax ka wariya waa sheekha bukhaari xadiidka naftiisa isagoo san ah lafdigan in yar baa ay kala duwan sanadkan ayuu saxiixa kuba wariyey kolley marka la eego dee saxiixa kuba wariyeen waxaa markaa ama abu umaama waxaan filayaa inaan soo marnaan filayaaye laakiin kunyadiisaas baa aada loogu yaqaanaaye magaciisa ascad baa la yidhaha abu umaama magaciisa ascad inaan filaya waan soo maray barkood sacad way yidhaaheen bal ascad baan ku daysanaynaa waa nin ansaara aabihii waa saxaabi reer badaraba kunyadiisaa loo yaqaano asxaabta way kuba tiriyaan oo waxay ugu tiriyaan aragti buu leeyahy waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ru'yuu leeyahy laakiin rasuulka ilaahay waxba kamuu maqlin waxa axaadiisu kaba maqlay aada buu u yaraa ma jirto marka abu saciid buu xadiidka kaba warinaya alkhudri sacd ibnu malik aabihiina waa saxaabi malik ibnu sinaan dee magaciisu waa sacd isagana haddaan ascad nidhi abu umaama abu saciid magaciisu waa sacd aabihiina waa malik ibnu sinaan malik ibnu sinaanna dadkii uxud lagu dilay shuhadaa uxud buu aabihii ka mid yahay oo isna waa saxaabi ibnu saxaabi ana naasan dad ayaa nazaluu degay calaa xukmi sacd ibni mucaadin saxaabigaa kaliya jaliilkee sacd ibni mucaad ee sayidkii aws ahaa ee isaga iyo ninkii kale isku magac ahaayeen sacd ibni cubaato sayidkii khariijaha ansaar guud ahaan labadaas baa odayaashoodu ahayd qabla alislaamna waqtiyada markii dagaalkii mucaas intii uu dhacay dabadeed raggii waaweynaaye awsii khasraj ay ku leedeen ay ku dhammaadeen waa raggii soo baxay markaase labadii reer u kala madax noqday oo lahaaba oo laga yaaba haatif inuu ahaa dee maka dhexdeeda laga maqlay fain yuslim isacdaani yuslix muxammadu bimakata laa yaksha khilaafa almukhaalifi oo labadaa sacd oo waqtiyadii hijiradna bilaabantay ama beecadii dhacday oo kale haddii de ay labadaa sacad islaamaan maxamedo maka kama baqanayo khilaaf almukhaalif oo de waa labadoodna waa wada islaameen horanay wada islaameen bo de waa labadii sayide bal marka haddaba waa sayid marka alaws ayaa waxaa qolooyin baa waxay ku degeen xukumkiisii macnuhuna waxa ay tahay markii dagaalkii khandaq iyo khadwazawadaas niman reer bani qoreydo la odhanayo yahuud ahaayoo rasuulkii ilaahay dee cahdi la lahaa cahdigaasna ay tahay dee inay iyaguna halkaa ku noolaadaan muslimiintuna waa kunwa bilaadoodii diintooda ay iska haystaan laakiin dee wax dhib oo muslimiinta xaggooda uga timaada iyo taasi aanay jirin bal muslimiintu dee waaba iyagana way daafacayeenbe ayaa waqtigaas markii ay is idhaaheen haatan waa la dabar goynayaayo carabiba isu timi yahuudoodii reer bani nadiir khaybarna ay yimaadeen bal nimankii soo abaabulay ay tahay ayaa nin xuyay ibnu akhtab la odhanaya waa safiya aabaheed ayaa soo u yimi oo dee nimankana wato o yihi cid kastoo caraba isu keennay maanta ayaan fursadii haysanaa adugu wuxuu ku xambaaray cahdigii inay buriyaan marka la eego reer bani quraydana iyagaa aws bay isla xilfi iyo isku bahaysan jireen intii hore qabla alislaam halka reer bani nadir iyo qoladaasi khasraj ay xulafadooda ahaayeen markii ay dee tegeen ee laba amray bal isagoo rasuulka ilaahay khandaq markuu kaba soo noqdaa jibriil u yimi anagu hobkii maanaa dhigeen oo uu amray inuu xagga reer bani quraydo uba baxo la xisaariyey muddo ay isa la xisaarsanaayeen ay arkeen inaanay awoodba lahayn ayay rasuulka ilaahay xukunkiisii intay ka baqdeen bay ogolaadeen sacd ibnu mucaad inuu xukumo arrintooda uu isagu u taliyo tii bay raalli ku noqdeen sacadna nabar baa gaadhay oo ku gaadhay markii khandaqii nin ina cariqa la odhanayaa lee meelaha halbowlaha weliba kala helay oo rasuulka ilaahay baa si aanu u dheeraanuu meel dhow uga soo booqdo intuu ka soo qaaday gurigiisii lama geyne masjidka dhexdiisuu qubad ama khaymad ugaba dhisay laguna daweeyey rasuulka ilaahayna uuba dhowaado halkaasuu joogay rasuulka ilaahayna waa kan muddo xisaarinayay markaas baa iyagii markay ogolaadna ujeeddada noo xasilahayd dee ninka waa ninkaas xulafada ahaydeen oo si uu munaafiqii ina ubayi ka yeelay reer bani nadir iyo rasuulka ilaahay uu weydiistay bal uu ku adkeeyo markii dambe rasuulka ilaahay isagaba sii daayay nimanka bal inay dee la saaroon la taaban oo kale ayuu yeeliyo de waa idin shafaaco qaadi oo markaa sidaasaa ku badbaadaysaan ee xaggan rasuulka haddaa ogolaataan oo xukunkiisa kusoo dhaadhacdaan dee waxbaa idinkaba iman bay islahaayeen markaasaa rasuulka ilaahay muxuu sameeyey faarsala uu diray ilahi cid buu u diray sababto isagu waa xanuunsanaya nabarkaas ayaa dee taasoo kolley waa kuu dhiman doono markaa maalmo dabadoodba markaa masjidkii baana khaymadii laga soo qaaday fa jaa waa yimi calaa ximaarin dameer korkiibuu ku yimi falamaa dameer buu fuushanaa falamaa balaqa markuu soo gaadhay qariiban wax ku dhow min almasjidi masjidkii masjidku maaha masjidkii madiine isagaaba kaba yimi qurayda halkay degaya baa la joogaaye masjidku siduu xaafid ibnu xajar halkan uu taxqiijiyo waa ayaamihii ama habeenadaas iyo ayaamaha uu xisaarinayay go'doominayo nimankaa reer bani qurayda halkii uu ku tukanayo weeye salaada ay ugu tala galeen waa musallahoodii lagu tukanayay kaasbood rasuulka ilaahay baa halkaa jooga markaa taas weeye waa ayaamaha dee halkii ugu tala galeen rasuulka ilaahay salaad in lagu tukado intii xisaarku socdayna madiine laguma laabmine halkii markuu soo gaadhay ayuu qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi iitu u taga khayrakum ninkan ninkan waa ammaan weyn oo ammaanayo ninka idinku khayrka badan waa kii idinkuba khayrka badnaa aw sayid sayidakum iitu sayidakum sayidkiina u taga xadiidka halkan sidan baa inoogu yimi haddaan taa eegnana lafti kaleo qiyaamoo inoo dambeeya maba jirto baabkana wuxuu ugu tala usoo dhigtay baabu qiyaami rajuli liakhiihi buu usoo dhigtay xadiidkuna bukhaari marka la eego saxiixiisa dee muslimna waa la wadaagsadee dhowr meelood buu bukhaari kagaba jira meesha ugu horeysa waa manaaqibu sacdin oo sacad ammaantiisii waa kitaabu lfadaa'il haddana waxaa ku xiga in markay noqoto kitaabu lmagaazi quraydo oo kale sanadka naftiisaanu kuba wariyey laakiin halkaa maxaa kuba sugnaa qumuu ilaa sayidikum aw khayrikum itu bedelkeeda waa da waa sanadkanun maxamed ibnu carcara shucba dee sheekhyo kaleo maxamed ibnu carcara waa isbedbedelay meelaha kale riwaayada laakiin shucba iyo inta ka dambaysa ismay bedbedelin maxamed ibnu carcara kol kolba shucbo iyo dariiqyada kale sheekhyada kale iyo bukhaari laba ay u dhexeeyaan halkan isaga nin keliya uba dhexeeyo ismay bedelin markaa shucbaya waxaa ka dambeeya duruqdii kale kuba wariya dariiqanba waxaa ku sugnayd qumuu ilaa sayidikum aw khayrikum maxalushaahidkuna halkaasuu noqonaya waayo haddii kale halkan munaasabo marka waa suurtagal macno ahaan inuu halkan bukhaari ku wariyey waayo xadiidkaoo saxiixiisii ku sugan sheekhana uu kaba wariyey sheekhyo kalena uu kaba wariyey intaba intii ku sugnayd waxayd qumuu ayay ahayd halkaas baanayn xadiidkan dee uu soo gelayaa kaciddii loo kacayay shaksi u kaca kii idinka idinkuba khayr ka badnaa ama sayidkii lafdiyada qaarkoodna ansaar buu ku yihi sayidkiina ukacday waana sayidkii aws bal waxa weya ama kii idinkuba khayr ka badnaa maxalushaahidkuna taasuu noqonaya faqaala wuxuu uhi markii dee bal waxa weeye iyada imaka wataan leenahay berita insha allah kalaamkeenu noqonaya xadiidkana waa loo dariishadaa qiyaamka liahli lfadl bal waxaa inooguba sugan ruuxu dee imika sayidka oo kale ruuxaa mudan ee fadliga sidan oo kale leh ama mudan sayid haddii lagu idlaaqo inaanay ba'si kuba sugnayn rasuulka ilaahay baa le sayidkiinii leh waxa weeye bal ansaar baa la khidaabayo oo bal matalan idlaaqu lafdi sayid ee dadka ama ruuxa fadliga caynkaas iyo mudnaantaa leh haddii laguba idlaaqo inaanay ba'si kuba sugnayn xadiidka waa inooguba sugan yahay laakiin kaciddii dee waanay jiraan ictiraad iyo barhkood riwaayo kaleo aan soo naqlin doono a musnadka imaam axmed kuba sugan ama ziyaado oo kale oo barhkood ay markaas arrintii ama ictiraad iyo waxyaalo ay halkan leeyihin daliilkaasi uguma sugne bal waa taa waan haysanaynaa lafdigan itu bedelkeedna qumu baa markaa jira halkana waxaan leenahay dee taasaan raaj ayaa jirta baan leenahay lakiin tana mala waa riwaaya bilmacna iyo taas faqaala wuxu uhi ya sacdu sacdow ina haaulaahi kuwani nazaluu way degeen calaa xukmika xukumkaagii kuwu sheegayana waa reer bani qurayda faqaala sacdu sacadna aad buu ugu cadhaysnaa bal ilaahay uu weydiistay ilaa uu ilaahay uu tuso ishiisu waxay ku faraxdo uu nimankaa reer bani qurayda ka tuso inaanu kuba dilin inaanu dilinba taasba ayuu ilaahay weydiiso ducadaasaa jirtay markii taa la yihi ayuu yihi axkumu fiihim waxaan ku xukumaya an tuqtala muqaatilatm gaashaanqaadkooda waa kuwada dagaalgalkaa muqaatiladooda in la laayo watusba duriyatuhum awlaadooda iyo kuwaasna la qafaasho taasaan ku xukumaya ee wixii ka islaamay mooye wixii kalena waa arrin lagu fuliyey faqaala nabiyu sala اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi xakamta bixukmi illaahi ilaahay xukumkiisii ayaad waafaqdood kuba xukumtay aw qaala xakamta bixukmi melki ilaahi boqorkaa xukumkiisii ayaad wa ku xukumtay adigu xukumkiina waa la fuliyey بل محل شاهدكna aan haysano unta xدثنا موسى بن اسماعيل قال xدثنا أحمد بن سلمة عن حمaيد عن أنس قال ما كاaن ma ahayn شخص شخصي axaqa ilayhim ku looga jacayl badayay ru'yatan xag aragti min annabiyi sala allahu alayh wasalam waa saxaabada ilayhim waa ila saxaaba asxaabta rasuulka ilaahay ama asxaabta rasuulku ka axad ay ka jeclaayeen aragti iyo markaa uu kusoo bixiya aragtidiisa rasuulka ilaahay maba jirin wa kaanuu waxay ahayd idaa ra'ahu markay arkaan isagoo iyagoo fadhiyo uu rasuulka ilaahay yimaado ay arkaan lam yaquumuu ilayhi umay kici jirin maxaanay u kacayn waa limaa yaclamuuna waxay ogyihiinoo min karaahiyati lidaalika way kici lahaayeen ee laakiin waxay ogiin rasuulka ilah taa jeclayn rasuulka ilaahu taa nacayay marka iyagoo cid ay ka jecel yihiin rasuulka ilaahay aragti iyo sina aanay uba jirin ayaa haddana way iska fadhihi jireen markaa kuba soo baxo iyagoo masjidkii jooga ama meel kale jooga sababtuna isagii ayaa taa diidan isagaa nacayay de wuxuu nacayay rasuulka ilaahayna inay la yimaadaan may doonahayn bal tadna waba kano umay kacahayn weeye rasuulka ilaahay waxaanay u kacahayna waa rasuulka ilaahay karaahiyadiisii axaadiisu inoogaba mid yahay kana oo iyadna ka kuwa hore ama kuwii kicitaanka kaba duwan oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh inaan loo kaci jirin markaa uu yimaado welina waxaan leenahay axaadiisu waxbay inoo dambeeyaan kalaamkeedna axaadiis baan imaka laqbaynayna xadaثna mحamed بن الحakm qal aخbarana الndr qal xadaثna isrايl qal aخbarana maysrة بن xabيbi qal aخbarani الminhal بn cmri qal xadaثatnii caiشhaة bint ضlxata عan caiشhaةa um الmؤminiina radي الlah عanha qaalat anaha qaalat bal xagga sanadka mحamed بn الحakm waa nin reer marwa ah waana nin iq oo aad u mudnaayo bukhaari iyo aad ba waaba in yarunbu kaba sii weynaanaya ama waa qoladii koobiyo tobnaad ee ruwaadda waa atbaacu taabiciinkii dadkii la kulmay kuwoodii dhexa weliba kitaabkan bukhaari unbuu kuba sugan yahay qolooyinka kale riwaayo kutubtooda kuma lahaa maysarabtu bnu xabiibna kolley waa nin kunyadiisana abuxaasim la idhaha reer kuufa aymo kala duwanna ay hiqanimo ama ay tawsiiqiyeen kitaabkeennan aladab lmufradna riwaayo waa ku leeyahay abu da-uud iyo tirmidi iyo nasaa-ina riwaayuu ku leeyahay xaafid bnu xajar isagu saduuq buu kaba cabira atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaaye walow aan leynaa aymo kala duwan oo badan ayaa tawsiiqiyey caaisha bintu dalxana waxaan filayaa waynu soo maray waana ina dalxatu bnu cubaydillaahi weeye axad alcashara almubashariina biاljanna ayaa dhalay iyadu waa taabiciyad iqa weeye wa kaanat faaiqat aljamaal mala dadkii waqtigeedna tii uguba qurux badnayd ayaaba ahaydoo dee kaley markii hore inay ilmaabtiyiin baa guursaday haddana muscabo kumayaal malyun malaa dirham kaba bixiyay haddana nin kaloo intaa in leeg meherkeedii kaba bixiyey adugu waa haweeney hiqaa weeye caaisha bintu abi bakrin waa umu lmu'miniinna habaryar bay u tahay waxaa dhashay umu kulhum bintu abi bakrin umu kulhumna dee waqtigii abubakar calooshay ku jirtay uu dhintay bal walow firaasadiisii ama karaamadiisii bay ahayd inuu yidhi waxaan u malaynaya inay ina khaarija ay inan sido dee sidii baanay noqotay umu kulhumtan bay noqotay dalxa guursaday dee kollay yarideedii weeye markaasay u dhashay dee abusalama iyo caaishadan iyobay u dhashay oo caaisha ayaa u habaryar dalxat ibnu cubaydillaahi baa la yidhaha waa sida dee ibnu sakan yidhaaho afar dumar oo dhammaanba walaalahooda ay ummahaatulmuuminiin ahaayeen ayuu guursado macnaa afar goor baa rasuulka ilaahay oriye walaal ay noqdeen waa umu kulhum bintu abi bakrin caaisho ayay walaasheed ahaydba oo kale xamna bintu jaxshiyo dee sawjadiisii namadiisii qaarba dhashay oo waxa weeyaan waa zaynab bintu jaxshi walaasheed waxaa kaloo jirtay alfarica bintu abi sufyaan oo umu xabiiba walaasheed ahayd iyo ruqaya bintu abi umaya umu salama walaasheed ahayd intaba afartaas buu dalxa oo dee afarta ayay walaalahayna umuhaat lmu'miniin ayiin ayuu guurguursadayba ama guursadayba dalxat bnu cubaydillah bal caaisha waa taas qaalat waxay tihi caaisha umu lmu'miniin maa ra'aytu maan arag axadan axad min annaasi dadka kaba mida oo kaana ahaa ashbaha mid uga ekaan iyo shabah badan binabiyi sala allahu calayh wasalam kalaaman xagga hadalka walaa xadiidan warka iyo markaa uu sheekayn walaa jilsatan habka iyo hay-ada loo fadhiisto min faadimata faadima jilsatanna ee kolley kutubtiinu ma xarakaysnee jiibta waa xarakaynaysaan hoos dhow baa ku xarakaynaysaan ama waa kasro weeye marka waxaana ay tahay jilsa markaas waa sida loo fadhiisto habka iyo hay-ada loo fadhiista ayay noqotaa waayo waxaa iska jirta masterkan masterulhay-a la idhaha macnaha fici bal masterkan maan eeg haddaan idhaahno jalasa jalsatanna masteru maray noqonaysaa oo mar keliyuu fadhiistay waay mar buu fadhiistay jalsatan markaan jiibta fadxino haddii la idhaaho dee xasanuljulsa ama jalasa jilsatana waa hay-adii loo fadhiisanaya habka loo fadhiisanaya guud ahaana marka hay-a la tilmaamayo oo wasanka lagu keeno imika dee jilsatan iyo qicdatan iyo wixii lamidkaa waa hay-ana mashyatan oo kale mashya waa sida loo socday noqonaysaa mashya waa socodun ama socod mara laakiin mashya haddaan idhaha master mar waa hay- o macnaha waa waxay tilmaamaysaa hay-adii marka waxay leedahay san uu rasuulka ilaahay sidii u fadhiisanayay hay-adiisii cid uga ekaansho badan faadimo maan arag macna rasuulka ilaahay bay shabahaysay hadal ahaan iyo waxa weeyaan xadiid ahaan fadhi ahaan iyo waxyaalaha bal iyo socod ahaanba rasuulka ilaahay lagama garanayna way shabahaysay maan arag bay leedahay xataa ugaba in badno in rasuulka ilaahay uga ekaanshiyo shabah badan qaalat waxay tidhi wakaana nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi waxaa idaa ra'aha markuu arko qad aqbalat iyadoo soo qaabishay markuu arko raxaba biha oo markay u timaado wuu soo dhoweyn jiray marxaban buu odhan jiray uma qaama ilayh maxalushaahidku waa halkan eeg maha ruux safarna kaba yimi way u timi wuu u kici jiray faadimo oo faqabalaha uu dhunkan jiray uma akhada biyadiha gacanteeda ayuu qaban jiray oo fajaءa biha intuu ka hortago dhunkado ayuu soo kaxayn jirayoo intuu gacanteeda qabtuu fajaءa biha looba iman jiray xataa yujlisa fii makaani ilah meeshiisii halkaa uu fadhiyo uu fadhiisiiyo wa kaana waxay ahayd iyaduna idaa ataha nabiyu salى اllahu alayه wasalam markuu gurigeeda uguma yimaado macnaha dee saasay ahayd oo awlaadiisii iyo taas bay arrintiisu ee waa jacaylkaas iyo tarxiibkaas iyo dhunkashadaas iyo taas buu laba iman jiray wa kaana ida ataaha nabiyu sal la wakaanat idaa ataaha nabiyu salى اllahu alay waslm waxayd marka uu yimaado rasuulka ilaahi uba yimaada iyadana guriga ugu yimaado raxabat bihi way soo dhoweyn jirtay tarxiibin jirtay uma qaamat ilayhi way ukici jirtay faqabalatu way dhunkan jirtay oo dee iyaduna waxay fadhiisin jirtay halkii ay fadhidayba وأنها فاaطمة de saasay caadadu ahayd bay leedahay دaخلت على النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi ba usoo gaشhay في مرضihi الذي qبضa فيهi xanuunkiisii ruuxdiisa lagu qabtay waa xanuunkii uu kuba wafaaday ayay usoo gaشhay dumarkiisna way fadhiyaan hareerihiisay joogaan فرaxaba waa tarxiibiyey de halkan waxaa dhici karta inuu cuslaaba inu kac ahaynba uu tarxiibiyey وaqabalaha uu dhunkaday iyadna ay ku foorarsatay wasara ilayha waxbuu dhegta u saaray waxbuu u siraystay fabakat dumarkii ma maqlayaan cayasha ay kaba mid hayday meeshuu joogay way oyday uma asara ilayha haddana markii oyday dabadeed iyo ohinteedii u arkay iyo jasaceedii ayuu haddana wax dhegta u saaray oo u siraysto fadaxika ruuxii makaooyinba qososhay faqultu linisaai dumarkii kalaan ku idhi waa dumarkii kalee fadhiyey in kuntu intu waa ti mukhafafa min ahaqiila alaamkuna waa kaa faariqada ah inhu shaniya kuntu waxaan ahaa la ara mid u ictiqaadisa ama qabto ana lihadihi اlmarati haweenaydan waa faadimay sheegaysaa fadlan dheeraad inuu ugaba sugnaaday calaa nisa dumarka inay waxay kaga duwantay joogto waxay la dheertay inay jiro ayaan anigu u haystay bay leedahay faida hiya min anisa wuxuu baaban arkaa maanta inay dumarkii un caadadoodii un ay kuba socoto dumarkii un ay kaba mid tahay waabatan dee imaka oohin iyo way ooyeysay haddana way qoslaysaa waa arrin waa caadadu marunbay leedaho dumarkii inaanay waxay la dheertayba aan u jirin ayuun baaba ii muuqday weye faida hiya min annisaai ay waaxidatu minhu calaa caadatina weye caadadoodii un inay kuba sugantahay dumarkii un laba mid tahay fadligii aan u arkayey inaanu kaba muuqan maxay taad leedahay baynamaa waqtiga iyo tarki ay ooyeyso idaa hiya tadxako de waa arrin qariibay leedahay qosol iyo oohin saa isugu dhow bay leedahay iyadoo ooyeysa ayuu baabay haddana qoslaysaa fasaaltu haddana intaa kumaydeyne waxay tihi waan weydiiyo waxaan ku idhi maa qaala laki muxuu kugu yihi rasuulka ilaahay ee keenay inaad oydo ood haddana qososho qaalat waxay tidhi inii idan labadiratun haddaan kuu sheego inii anigu idan goorta waa haddaan kaga warramon arrintaa kuu sheego labadiratun mid aan ina sir qarin ayaan ahay albadir haba waxa weeye man yufshi sira wey waa ninka aan wuxuu maqlaba sheego uun aan wuxuu qariyaa jirin an ruux saas oo kalea noqonaya waa ruuxaan dee wax lagu aaminaya markaa aan jirin oo dee waa dadka qaar baa iska saasa shaygii uu maqlaba markaaba sii gaadhsiinaya cumar ibnu khadaab ba radia allahu tacaala canhu wa ardaahu maalintii uu islaamay uu doonay in islaamnimadkiisaa qoraysha haddaba ninka dhibta badnaa markaa hore ay ogaato ayuu dadkii weydiiyu yihi yaa qoraysh dee ninka ugu badaneen sir waxa loo sheegay aan qarini waa keeyo hebel baa lagu yihi ninkiibu u tago ku yihi hebelow ma ogta inaan islaamay kamabuu sugi ware intuu caro yihi yaa de quraysh ama yaa quraysh ina bna alkhadaabi qad sama hadda waa kaasoo waa markii isaguna waa intuu doonaya u daba socda markaasuu leeyay qurayshay ina khadaab diintiisii waa kama tego isaguna wuxuu leeyahy mamay diintaydii kama tegin rasul waaan waan rumeeyo dee ilaahay baan rumeeyo de waa ka ay dee iyaguna halkii majaalistii laga soo dareeray iyadoo isagii lalaba dagaalamayo isaguna dee ninka adlag buu ahaayo waxaa dee laba soo naqriya marka nin wax ku dhuftaba xoogaa dadkaa kusoo horay inaka ugu mudan odaygood iyo kaasi ku boodaayo a markaa kan is iska daayana kollay ragga waaweyna odayaashii inay dee taas idhaahaan mooye iyagu may gacan qaadayn marka raggaas dee isdhowraya xishoonayo unbuu mid isaguna ku booday ilaa markii dambe markuu daala yidhi dee waxaa doontaa sameeya haddaan intaas nahay tira uu magacaabay ama idinkaa nooga tegi la maga annaga idinka tegi leyna ilaa u dee caasim nawaail markii dambe magan geliyey uu ka kala dareeriya dadkii adigoo alxasan waxaan ugama jeedaa dad aan waxqarin baa jirta waxay leedahay bedri marka waa ka waa kaa sirta faafiya haddaan dee imaka wixii rasuulka ilaahay aan ama oohintayda iyo qosolka ee keene kuu sheego waxaa noqonayaa ruuxa caynkaasen dee ruux sir laba aan ahayn wax lagu aaminaaba aanu jirin sibay kuba xidhay waana saa lafti kaleo xadiidkoo dee kolay la arakin ida aan filayo in aragteen ma kuntu liufshiya sira rasuulillaahi sala allahu calay wasalam inay tidhi anugu ma ii mid faafinaysa rasuulka ilaahay sirtiisii markaasaa maxay caaisha tihi falama qubida nabiyu sala allahu alayh wasalam imanka dee wax la qariyaa ma jirto markii rasuulka ilaahay wafaaday ayaan sa-altaa weydiiyey can bukaaya wa daxiika ohinteedii maalintaas iyo qosalkeedii maanta imanka waxay ka baqata iyo wax ay u qarisaa ma jirto faqaalat waxay tidhi asara ilaya rasuulka ilaahay baa wuxuu ii siraystay hadal oo faqaala wuxuu yihi inii mayitun xanuunkayga waan ku dhimanaya xanuunkan kama kacayo waan ku dhimanayaa kolleyna xadiidka dee arrinkii jibriil buu u sheegay inuu sanada laba goor uba yimi on filayo un ajashi inay timee bal wuxuu yihi waan dhimanayaayo xanuunkan baan ku dhimanayaa fii hada almarad taas buu yihi de waa naxdin weyn weeye waaba aabaheed bal walaalana ma laha hooye ma laha waaba keligeedne fabakaytu waan ooye bay tiri uma asara ilaya haddana waa ii siraystayoo faqaala wuxuu yihi inaki adigu faatimay awalu ahli ehelkayga ta ugu horeysaa tahay luxuuqa b hale lasoo haleelo macnaa ehelkaygan dee jooga awlaadeedii baa kaba mid oo qaraabadiisii kalaa kaba mid oo iyadii wuxuu dhalayna iyadaa joogtaba markaas ada ugu horeeya cid dabaday dhimato aniga isoo gaadho akhira igu soo haleesha arrinkiibaa farax geliyaga hadda waatan waa dhimashadeedii iyaduba in iyaduna dhaqso u dhiman doonto dee sidii baan ay dhacdo rasuulka ilaahay lix bilood wax ka badan kamay dambeynba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa mucjizaadkii iyo aclaamtii nubuwada intuba inuu dhimanayo xanuunkaas inay iyadu tahay marka la eego markaa uu dhinto ehelkiisa oo dhan ruuxa ugu dhimasho horeyn doona waa calaamtii nubuwada salawaat ullahi wasalaamu calayh marka waxay tiri fasarurti bidalika arrinkan dambe taasaan ku farxayo waa cajabani uu cajabgeliya kolleyna riwaayaadka qaarkoodna waxaa kuba yimi iyadana dee way way wada jiraan baan leenahay inuu yihi miyaad ku raali noqonayn sayida nisa ilcaalamiin noqoto waa arrin markaa iyadana farax gelisay laba qosasho wey maxalu shaahidku waxa weeye waa rasuulka ilaahay kiciddii uu kacay iyo taa kicitaanka ay u kacaysay umuurtaa weeye halkan uu baabka usoo qaatay baabu qiyaami rajuli lirajuli qaacidi waa tarjamo kale waana inoo socon doonta abwaabta wallah subxaana wa tacala aclam